halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dadkaana dhegaysanayou dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah bisha oktoobarna waa lix sannadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda nasaaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan
kan hadda helay dayactirka bengigii baydhabo weeye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si dhaqsi ah u dayactiramo hadduu u dayactiramana uu gudin doono hooshii looga talagalay insha allah ee ummaddan waxay u diyaargarowday in ay dalkeedii dhisato oo adduunyadii iyo yacnii wixii yacnii caawin lahaa ay meeshii haddii ay lacag siiyaan ay dhigan lahaayeen wixii ay dalkoodii kala soo baxaan oo canshuuraha in ay dhigan lahaayeen waa bengiga
wasiirka maaliyadda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh xasan ibraahim oo ka warramaya dayactir lagu sameeyey bangiga baydhabo oo la rajaynayo inuu dib u howlgalo warbixin ayaannu idinka haynaa sidoo kale qodobada aan idin hayno waxaa ka mida maraykanka oo isu diyaarinaya inuu qaabilo qaxooti badan oo ka soo cararay dagaalada ka taagan dalkaasi siiriya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladaha reer galbeedka ayaa waxay dhaleeceeyeen ku luglahaashaha ruushiya ee suriya iyagoo sheegay in duqaymaha ruushiya ay yihiin kuwa bartilmaameedsanaya mucaaradka fallaagada ah halkii ay ka duqayn lahaayeen xagjiriinta madaxa sare ee gaashaanbuurta neto stoltenberg ayaa waxa uu sheegay ruushiya inaanay ka qayb qaadanaynin xasiloonnida iyo ammaanka gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa isniintii waxa ay ku tilmaamtay ku dhexboodidda ruushka ee siriya mid fejignaan la-aan iyo daandaansiya iyadoo faragelinta militari ee ruushana ay guud ahaan tahay khalad istaraatiijiyadeed wasiirka arrimaha dibadda ee siriya weliid mucalim ayaa waxa uu sheegay isna in duqeymaha ruushiya ee siriya ay ka dambeeyeen kadib diyaargarow bilo ah sida ay kasoo xigato wakaaladda wararka ee siriya ee sana isniintii shalay ahayd wasaaradda difaaca ee ruushiya ayaa waxay sheegtay in duqeymaha ay ku burburiyeen sagaal fariisimood oo ay leedahay kooxda daacish oo ku yaala hama homus latakiya iyo gobolka idbil iyagoo burburiyey artillery xarumo isgaarsiineed iyo xero tababar falaagada siriya ayaa waxa ay iyaguna ku dhaarteen inay la dagaalgelayaan ciidamada ruushiya asad ayaa wuxuu sheegay axaddii in haddii ay guuldaraystaan duqeymaha cirka ee ruushiya ay kala soo horjeedo mantiriinta ka dhanka dowladdiisa in gebi ahaan gobolka bariga dhexe uu burburi doono baarlamaanka liibiya ee ay beesha caalamku aqoonsan tahay ayaa muddo kordhin isku sameeyey iyada oo uu soo dhow yahay wakhtigii uu xilka uga ekaa oo ku beegan labaatanka bishan ee oktoobar tallaabadan ayaa u muuqata inay wiiqi doonto dadaalka nabadaynta ah ee ay qaramada midoobay dalkaasi ka wado afhayeenka baarlamaanka liibiya ee dowladda beesha caalamku aqoonsan tahay ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagaga taxadirayo haddiiba ay dhicisoobaan dadaalada nabadaynta ah si aanu u dhicin jaha wareer dalka la soo darsa qaramada midoobey ayaa isla labaatanka bishani u qabatay wakhti kama dambayn ah oo lagu soo dhiso dowlad wadaag ah oo mucaaradka iyo kuwa kasoo horjeedaaba ay isku dhan yihiin hase ahaatee ma cadda ilaa iyo iminka in arrintaasi ay suurtogeli doonto iyo in kale ugu yaraan soddon iyo toddoba qof ayaa waxaa lagu dilay qaraxyo taxana ah oo iyagu ka dhacay gudaha dalkaasi ciraaq booliiska ayaa sheegay in qaraxii ugu weynaa uu ka dhacay agaarka suuq ay dadku aada ugu adeegtaan oo ku yaala magaalada shiicadu ay ku badan tahay ee khalis waxaana ku dhintay shan iyo toban qof khalis ayaa siddeetan kilomitir waqooyi bari waxa ay kaga aadan tahay caasimadda baqhdaad wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idileenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan washington maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu wadaa dadaal lagu doonayo in dib loogu howlgeliyo bangigii magaalada baydhabo warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
maamulka koonfur galbeed ayaa wada qorshe lagu howlgelinayo bangiga magaalada baydhabo oo muddo ka badan afar iyo labaatan sano aan wax howla qaban waxaa ka socda xarunta bangiga baydhabo dayactir lagu samaynayo dhismaha bangiga oo burbur iyo dacdarro ay ka muuqato mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa munaasabada loo samaynaya dayactirka bangiga waxay ka sheegeen in dhowaan si toosa uu bilaabayo bangiga shaqooyinka bulshada uu hayay gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ayaa soo dhoweeyey qorshaha koonfur galbeed ay ku doonaysa inay ku howlgeliso bangiga baydhabo iyo dayactirka dhismaha bangiga ka socda bangiga ganacsiga magaalada baydhabo ee dowladgoa koonfur galbeed soomaaliya oo in badan xaqiiqdii burbursanaayey igii ma suurgelin in geedka dhismushii maarne dayactirshii walaashii la bilaabo waana gacankajeysdaasi dowladda maarne daanishka gacangudiinka jeysdaasi iyo oon kaalaas dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya igii manin suurgelin una bilaawno bangigii maarne dhisowshii iyo nidaamshii kulli bilaawno inta dadka baadee mardi dhismihii dhammaad insha allah ma rajeen in sidii oo bangi systemkii oo caadiga haytay in howlgala doono wasaaradda maaliyadda iyo hay-adihii shuqulka lahay maarne si caadiga nas timaa doono insha allah
wasiirka maaliyadda dowladda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim oo isna waraysi aan la yeeshay ayaa xusay furitaanka bangiga inuu yahay mid muhiimad gaar u leh shacabka koonfur galbeed wuxuu sidoo kale wasiirka maaliyadda xusay in dayactirka bangiga ay ka taakulaysay dowladda denmark
kan hadda helay dayactirka bengigii baydhabo weeye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si dhaqsi ah u dayactiramo hadduu u dayactiramana uu gudin doono hooshii looga talagalay insha allah ee ummaddan waxay u diyaargarowday in ay dalkeedii dhisato oo adduunyadii iyo yacni wixii yacni caawin lahaa ay meeshii haddii ay lacag siiyaan ay dhigan lahaayeen wixii ay dalkoodii kala soo baxaan oo canshuuraha in ay dhigan lahaayeen waa bengiga waa muhiimadda koowaad oo dowladdu ku howlgali karto hadda lacagta la qaadahay waxaan siinaa oo aan ku wareejinaa akoonno bengiyo gooni loo leeyahay maalintii bengigaani uu dayactiramana asiga ayaa lagu aruurin doonaa hantida dowladda leedahay asigaana kala maaran doona insha allahu rajo fiican oo yani fiican ayaan ka leenahay weliba waxaan rabnaa in xiriir la yeelano oo si ay noo caawiyaan world bank oo wax kasta oo bengigaasi u baahan yahay iyo ummaddaas u baahan tahay aan kala xiriirno insha allah wasiirka maaliyadda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim wuxuu caddeeyey inay diyaariyeen shaqaale si gaara u tababaran oo loogu talagalay inay ka howlgalaan bangiga kuwaasi oo haatan tababar u jooga buu yidhi dalka kenya shaqaale gaara ayaan u tababarnay oo haddaba qaar ka mid ah ay workshop ugu jiraan magaala madaxda kenya nairobi ay haddaba jiraan oo siminaaro qaadanayo loo tababarayo sida ay lacagtaasi u qaadayaan una keedinayaan una maamulayaan marka shaqaalahaas horeenu looga caawiyey ssfaa nagu caawiday shaqaalahaas shaqaalo ka tiya badan oo ka tara badan insha allah waa samaysanaynaa waxaan rajaynaynaa inaan bengigaani uu noqon doono yani bengiga ugu horeeyo south west leedahay yani hantida ay leedahay iyo hantida caalamkaba lagu aamini karo oo la dhigan karo inuu noqdo insha allah tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka shan iyo labaatan sano ka hor bangiga baydhabo wuxuu ahaa mid burbursan iyadoo qoysaska shacabka ee bangiga deganaanan dhowaan laga saaray mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington kadib markii macalimiinta dalka kenya ay dib shaqadii ugu noqdeen ayaa waxaa jira isbedelo iyo saameyn ay arrintaasi yeelan karto wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay xasan sheekh cali oo loo yaqaano bigman oo ka mid ahaa macalimiintii u horreeyey ee dugsiyada waqooyi bari ee dalkaasi kenya xasan sheekh cali oo loo yaqaano bigman oo ka mid ah dadkii ugu horreeyey ee macalimiinta ka noqday dalkan kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo kasoo shaqaynaya in ka badan afartan sannadood dhinaca waxbarashada ayaa v o edu waxay wax ka weydiisay bal isbeddelkan dhacay iyo qaabka waxbarashadu ay dib ugu bilaabmayso oo macalimiintu ay hakiyeen mudaharaadkii isagoo ka hadlayna waxauu yidhi
alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah walaal horta waxaad ogaataa macalimiinta shaqada ay kusoo noqdeen waa gool weyn maxaa dhe waxa laga fikiro had iyo doon had iyo jeerba waxaa waaye futureka laga fikiraa futurekana waa ilmaha wadanka waaye waa ubaxa wadanka waaye marka ilmaha iskuolka ay kusoo noqonayeen oo ma arti yacni continuity yacni yacni ay ay helayiin waa guul weyn oo la gaaray maxaa dhe ilmaha hadday iskuulka kasii na- maqnaadoon waxyaalo badan ayay gelayiin muqaadaraday gelayiin tuganimay gelayiin cidihii naftigooda culeys bay ku noqonaysaa marka arrintan arrin guul weyn la gaaray waaye inkastoo macalimiinta kordhis ay rabeen oo hadda markaad sii fiirisana dhaqaale oo xambaaraya uu jirin dhaqaalaha kenya waa iska dowladda waa dowlad maskiin ah dowladan sadiid ma qabto dowladda natural resource oo hadda sii weyn oo maarata yani oo wax soo gelin kara waa tax waaye canshuur waaye wax maarata la aruurinayo Een, eh, big man laakiin eh, maxkamadda iyo marka la fiiriyo eh, golaha eh, midowda macalimiintu waxay muujinayaan in aan la ysku halayn karin een, waxbarashada dib loogu soo noqonayo oo weli ay dalbanayaan adigoo weliba tilmaamayaan resource iyo khayraad badan jirin in mushaaraadka la kordhiyo haddii ay sii socoto arrimahaasi maxay saamayn ku yeelan kartaa nidaamka waxbarashada guud ee wadanka horta waxay keeni kartaa wax backlash la dhehay keeni aniga macalin ayaan ahaa waktigayni lacag oo lagu dare yacni ma ahaan jirin priority oo yacni shayga u horeeyo macalinka waa macalin khidmo ayuu ku jiraa macalinka markaa waxaa laga rabaa akhre inta u fikiraa laga rabaa tii way dhuntoon waxaa bedeshay material material waad garanaan umalayni waa agab iyo dhaqaale aabag iyo dhaqaalaa bedeshay marka waxaa waaye horta stage ba stage bay leedahay waktiba wakti bay leedahay taamka saddexaad oo imtixaanaha la sameynay ayaa la joogaa marka wadanka inta la dumiya ma aha ilmaha horta imtixaan ha qaatoon maxaa ilmahan way soo sabreen afar sano ay soo sabraayeen imtixaankooda ha qaatoon haddii imtixaankooda ay qaatoon inkastoo yacni hadda maanta kenya iyo adduun weynahaba shaqala-aan ay ka dhacday dad yacni oo ma aragtay meesha gudbay noqonayiin that level marka taa naftigeeda guul weyn waaye tii macalimiinta iyada ma aragtay ama kootina ha sii siiyo ama ha loo diido annaga waan rabi lahayn macalimiinta la siiyo laakiin waxyaalo badan ayaa ka imaanay takhaatiirtiyaa kici eh, dad kalaa kici marka waxaa fiicnaan lahayd xagga dowladda corruption aniga qoladan la dhaho madaxweynaha guddi uu doortaan toban sano aan ku jiray hadduu madaxweynaha maanta corruption kalex uu la xarbin lahaa hataa wax mishaar weydiiya lama arkeen nolosha hoos bay ahaan lahayd gobolka waqooyi bari waxaa ka soo baxay macalimiintii gobolada kale ee wadanka kenya ka iman jiray kadib markii ammaan daradu ay soo dargashay dabayaaqadii sanadkii hore iyo sanadkan Een, waxaad moodaa in waayo aragnimadaada adoo la kaashanaya aanay mar walba soomaalida gobolka waqooyi bari aanay jeclayn ama ku badnayn macalimiinta maxay tahay sababtu oo horta waxaad ogaataa ninba si buu u arkaa raggan hadda jagada haasto kenya ka haasto oo embiyaalka ah oo gofnoryaalka ah oo ninkii ma arta shaqo la siiye wuxuu u arkaa dowladda kenya horta inay wax ay hayso u arkaa meeshana waxaa jira dagaal oo ma arta yani ku salaysan 1962-63 oo waan go-eenaa n f d dagaal ahaa iska jira marka waxaa jira xarbi oo mabda ah oo dadkaas intee la reebo inkastoo hadda nimanka madaxda ay ku dhahayeen wax baan haysanaa jagaan haysanaa nin shaksi jago ku jiro laguma xisaabtamo waxaa lagu xisaabtamaa dhulka waxa yaalo gobolka labaatan kilomitr oo tamake ma laha laami halaami e ma laha gobolka yani ninkii hadda man- ka safray nairobi ka safray ilaa mandheera gaaray waxay ku qaadanaysaa soddon iyo lix saac ay ku qaadanaysaa marka tacliin waxay ku socotaa iyo hor u socod wuxuu ku socdaa jid buu ku socdaa jidkii horta wuu maqan yahay waxaa kaloo haddana jira waxaa waaye gobolka 50 years of independence konton sano oo independence eh galley baa saaran galley farmer relief duqa kenyaata ahaa oo first madaxweynaha ahaa dadkaa galley buu saare Ma- madaxweyne mooya imaade galleydiiu sii wade eh, kibakiya imaade galleydiiu sii wade madaxweynaha hadda joogana galleydii haddana ma arto yani wuu wuu u baajeedgareeyey marka dad ayakiiba ma arta galley la siin hayo say hor socod ku gaaran way adag tahay macal asaf waxaan lahayn kawntiyaalkia lagu raysanay maxaa dhe dowlad oo ma arta annaka aan leenna waay ayadana waxay iska noqotay ma arti ani un xaalkeeda wuxuu ogyahay hadda wax aan ka hadli karo ma aha maxaa dhe waxaan filanayna mathalan gaarisa wajeer mandheera waxaa la siiyey saddexdaa gobol oo north eastern ah taqriiban lacag gaaraysa ilaa afar iyo labaatan bilyan sanadkii afar iyo labaatan bilyan ama shan iyo labaatan bilyan markay helayiin marka waxay noqon lahayd boqol iyo shan iyo labaatan times five boqol iyo shan iyo labaatan bilyan for the five years
kaasi waxa uu ahaa xasan sheekh cali bigman oo ka mid ahaa macalimiintii u horreeyey ee dugsiyada waqooyi bari ee dalka kenya oo magaalada nairobi ugu warramiyey waryaheena yaasiin ciise wadheel halkaad kala socoteenna waa v o a magaalada jabuutina waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweyne looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo ilaalinta bii'ada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jabuuti inooga soo diray wariyaha v o eeda ramadaan muuse
magaalada jabuuti waxaa ka soo gebagabaysmay shir loogu diyaargaroobayo shirweynaha caalamiga ee isbeddelka cimilada ee lagu qaban doono bisha noofembar ee sanadkan magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska shirkan oo hormood ay ka tahay wasaaradda deegaanka ee jabuuti waxaa sidoo kale ka qayb qaatay dhammaan hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala jabuuti iyo qoliyaha u ololeeya wacnaanta iyo daryeelka deegaanka agaasimaha deegaanka ee wasaaradda deegaanka jabuuti xuseen riiraash roble ayaa marka hore iiga waramay daraasadda ay ugu tala galeen inay ku soo bandhigaan shirweynahaasi caalamiga sidaa waa looga soonayaa jabuuti wadan warshadiis maahayn marka ma samayso ma soo saarto maaragtay wax afka qaad lagu yaraado gaaska hawada kululaynaya laakiin dhib badan buu u geystaa oo lawala dareemay inay biyihii yaraadeen in maarata markuu cirku xoogu doo markaa sidaa daraaddeed mashaariic lagu kabi doono ayaa lala tegi doona oo afka maaratay sida qaada lagu yidhaahdo wax adaptation wax la yidhaahdo mashaariic caynkaa ku saabsan baa la tegi doona hadduu alla yidhaaho inta badan waxaa la yidhahdaa jabuuti saamaynta isbeddelka cimiladu waxaa ka dhasha abaaro saamayn weyn ku yeeshay xagga dadka reer miiga bal iyada maxaad nooga sheegi kartaa xaggaas arun waxa sheegto dhibta ugu horreeya waxaa dareema waa reer guuraha maanta reer guurihii uu dabargo'ay biyii baa yaraaday awal amba caws buu doonan jiray amba biyuu doonan jiray labadiiba ma jiraan marka mashaariicda waxaa loo fikiray dadkaasi sidii maaragtay looga bedeli lahaa ee looga dhigi lahaa dad joogsada marka sidaa waxaa loo samaynaya mashaariic badan oo biyo xidheena mashaariic badan oo maaragtay biyo loo qodayo marka sidaa daraaddeed waxaa laysku hawlaa inaa dadkaasi beera qotaan caws ka soo saaraan adhigoogii maar dib ugu beeraan mashaariicdu qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka jabuuti ayaa lagu marti qaaday howlaha shirkan si baarlamankuna qayb uga noqdo dadaalka lagu hortegayo waxyeelada isbeddelka cimilada xildhibaan cali suubane caateeye oo horkacayay kooxdaasi xildhibaanada ayaa ii sheegay siday uga warqabaan howlaha kulankan waxa weeyaan shirkan oonu nooga yeedhay annagoo ah xildhibaanada waxaanu nagu soo bandhigayey isdiyaarinta uu dalkeennu isku diyaarinayo ka qaybgalka kulanka caalamiga ee ka dhacaya caasimada baris bisha sodonkeyga novembar ilaa maa koob iyo tobankeyga december dowladda jabuuti inkastay heerkulka iyadu aad iyo aad sabab ugu lahayn korokiciisa waxa weeyaan annagu inaan isku dayno sidii aan kulanka caynkaasa faa'iido weyn uga soo qaadi lahay waddankeenna annagu maanta xoogsoontihiinba enerjiga tamarta inuu madaxweynuhu xoog iyo xoog aad iyo aad awood u saaray oo uu ka dhigi lahaa sidii boqolkiiba boqol aan uga dhigi lahayn akhtar sadiir ver aan uga dhigi lahayn boqolkiiba boqol dabeeciya oo nadiifa marka waa kan aan samaynay interconnectionka ethoobiya aan la samaynay kaasi deja ahaa xagga kooraanka boqolkiiba siddeetan ayuu maanta dabiici yahay korontada iyo tamarta aan isticmaalayno dowladda jabuuti taana waxaan ku hambalyaynayaa dadaalka uu madaxweynuhu ka qabtay xagga la dagaalanka tamarta qaaliga ah maxay tahay muhiimadda xildhibaanada qaar ka mida loogu yeedhayo ee iyagana looga wargelinayo waxa weeyaan sababta xildhibaanada haddii loo yeedhay waa si aan u fahanno oon u qaadanno oon dadkana u fahansiinno annagu dadkii matelaya baan nahay shicibka meel kasta oon joogno danta waddankeenna annagu inaan fahanno dowladdu waxay waddo aan fahanno aan qaadanno oon saa uga dhaadhicinno meel kasta oon ilaalinno intaa la hirgelinayo dhaka dowladda kala soconno weeyaan dhinac kale wakaaladda dalka jabaan u qaabilsan iskaashiga caalamiga ee jika ayaa ku soo bandhigtay hotel sharaton ee magaalada jabuuti sawirro iyo muuqaalo ka xoog warramaya itsunamigii ku dhuftay dhul ka mida dalka jabaan iyo waxyeeladii soo gaadhay qaybo ka tirsan warshadaha dhaliya tamarta nukleerka rayidka iyo qaabkii dib loogu habeeyey goobihii dhibaatooyinku ay saameeyeen xildhibaan xasan siciid qumane oo ka tirsan baarlamanka jabuuti oo howlahaasi bandhigga lagu marti qaaday ayaa marka hore iiga warramay macnaha uu ku fadhiyo bandhigan howlahani waxa weeyaan ta ugu horreysa waa seminar ay ku soo qabteen dowladda jabaan oo jikaaga in ay kaga macnaynayaan tinaamigii amba atomiga iyo dhibaatada uu u leeyahay dadka in jamhuuriyadda jabuutina si ay uga dhaadhicin karaan tinaamiga wax kastaba masiibadu meel kastaba way taallaa laakiin sidii looga hortegi lahaa inay noo macneeyaan iyo halkan ay noogu macnaynayaan in ta ugu daran waxa weyaan waa tinaamiga oo wadan kastaba halis gelin karta oo qarnimada wadannada halis gelin karta iyay macnaynayaan iyo sida looga hortagi karo weyaan ta ugu horreysa ugu muhiimsan maxaad odhan kartaa iskaashiga u dhexeeya labada dhinaca jabuuti iyo jabaan in jabuutiya jabaan wallaahi xidhiidh aad u weyn oo wanaagsan baa ka dhexeeya waayo dowladda jabaan dowladaha ugu waaweyn ee xidhiidhka aadka jamhuuriyadda jabuuti ka dhexeeyay ku jirtaa iskaashigaasina waa iskaashi siyaasadeed ku dhaqaale iyo ku dhaqan ahaaneedba ah ku dhisan weeyaan markaad eegto labada dhinac jabuuti iyo jabaan waxyaabahan halkan ay ku soo bandhigeen jabaan iyo tsunamigii la xidhiidha waxaa la ogaa wakhtigii tsunamigu jabaan haleelay in jabuuti halkan laga sameeyeen dibadbaxyo lagu taageeraya dalka jabaan maxaad odhan leed wallaahi waa waddan walaala waa waddan aan aad isku jecel lahay inaan taageero iyo baroordiiqba halkan ayaanu ka dirnay bay ahayd markii dhibaatadaasi ku dhacday waayo wax aan la qaybsanaynay in dhibaatadaa ku dhacday oo aad aan uga bannaanbaxnay oonu nidhi ilaahay ha ka dulqaado in jabaan sidaa baan u garab joognaa siday noo garab joogaan baan u garab joognaa annaguna rabadaan muuse v o a jibuuti
dowladda maraykanka ayaa iyadoo uu ka jawaabaysa qaxootiga reer syriya oo ku soo qulqulaya qaaradda yurub ayaa waxay ku dhawaaqday in tirada qaxootiga ay sanad walba qaabisho ay kordhinayso xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay in tirada qaxootiga uu maraykanku qaabilayo laga dhigayo boqol kun marka la gaaro sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka maraykanka ayaa hore u qaabili jiray toddobaatan kun danayntii dagaaladu ay ka bilowdeen dalkaasi siriya ayaa waxaa maraykanka soo gaaray kun iyo shan boqol oo qaxooti oo reer siriya ah gobolka illinoy ayaa wuxuu isu diyaarinayaa in qaxooti badan ay soo gaaraan wariyaheenna v o a ken farabu ayaa warbixintan ka soo diray magaalada chicago xuseen barre aadan oo stuudiya la fadhiya ayaa soo koobaya asmad khaliil daado ayaa ka soo qaxay dalka suuriya waxaana uu sheegay inuu nolol fiican ku noolaa isagoo ahaa dira walwada baabuurta basaska ah waxaana uu si wanaagsan ula noolaa qoyskiisa oo ka kooban isaga xaaskiisa iyo weliba lix carruurah laakiin sida uu sheegayo arrintaasi ayaa iminka isbedeshay markii afar sano ka hor uu dagaalku ka bilowday suuriya
waxaa jira halkaasi duurado bambooyin soo ridaya duuradaha qumaataga u kaca waxa ay soo tuurayeen bambooyinka culculus ee fustooyinka laga soo buuxiyo manaan ogeyn in masiibadu ay imaanayso asmad iyo qoyskiisa ayaa sida malaayiin qof oo kaleo reer suuriya ah waxay ka soo qaxeen waddankooda iyagoo aan waxba wadan waxaana uu dib u dejin ay ka heleen dalkan maraykanka isagoo degay gobolka illinoy isagoo ka mid ahaa lix iyo toban qoys oo halkaasi la dejiyey sida ay sheegtay susan akhras oo ka mid ah dadka u ololaya amaba u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga iyo jaaliyadda dalka suuriya shikaago waa goob soo jiidata qaxootiga waxaana sanadka caadiga laga yaabaa in gobolka illinoy ay yimaadaan ilaa iyo laba kun oo qaxootiya susan akhras ayaa sheegtay in la filayo in sanadka dambe laba kun oo qaxooti ah ay yimaadaan shikaago kuwaasoo u badnaan doona suuriyaan laakiin dad badan oo maraykan ah ayaa aragtidoodu ay ka duwan tahay noocaasi oo aan jeclayn in ay soo dhoweeyaan dadka qaxootiga ah sida ganacsadaha donald trump oo u tartamaya inuu noqdo murashaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga jamhuuriga
waxaan ku wargelinayaa dadka imanaya oo ka imaanaya siriya kana mida muhaajiriinta faraha badan in haddii aan guulaysto ay dib u noqonayaan waxaan idiin sheegayaa dib ayay u laabanayaan laakiin dadka qaxootiga ee reer suuriya sida asmad khaliil oo kale ma haystaan meel ay u noqdaan iyaga oo sannado badanna qaxooti ahaa
dadku waxay u baahan yihiin inay helaan wakhti ay ka nastaan colaadda waxay u baahan yihiin inay helaan nabad waxay kaloo u baahan yihiin inay awood u yeeshaan inay koriyaan carruurtooda si ay ugu noolaadaan nolol caadiya islamarkaasina ay dugsiyada u tagaan ayna u islamarkaasina ay dugsiyada u tagaan ayna u samaystaan shaqoguryoodkooda si ay markaasi awood ugu yeeshaan inay shaqooyin raadsadaan asmad iyo dadka kale ee qaxootiga suuriya ayaa iminka ahaan nolol degan ku haysta gobolkooda cusub ee illinoy warbixintii wariyaheena v o a kan farabu waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana waxaan idiin soo qabanaynaa heesta nafsi iyo codkii cabdinaasir macalin caydiid harami weyaani nafsiga adhama malo harami weyaani dad bashan hadhin oon hadhin laguna aqoonye وأقول أنت قضاب تلو قداي يدات بشان حرين أون حرين لقونا أبوي وأقول أنت قضاب تلو قداي indhihi argan moodiyo god kalayirdhowbe indhihi argan moodiyo god kalayirdhowbe yama horu afafidhigo ama dibu adkayso waa maxay ilmaysa urjini ixsaanantani waa maxay lowdee intabaanayahaawade qoladi alasta ogshido aanu wadhaxale
ya salaam ama hore u afeef dhigo ama dib u adkayso waa maxay ilmayntan iyo u jilicsanaantan ereyadaasi markaad maqasho kolley waa nafsu bay ku aroorayaan xuseen sidaas weeye heestaas ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadadu idinka imaneysay v o a
utuntaad geysataagu nacu ka celay adinki orta socod macayan ashima wahaye adinki ortan socod macayan ashima wahaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.